dowladda jabuuti ayaa war-saxaafadeedka cusub oo ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in boqol iyo afar iyo afartan qof oo baaris caafimaad lagu sameeyey laga helay toddoba ka mid ah cudurka corona guud ahaan tirada dadka la baaray tan iyo toddobiyo tobanka maaraj ayaa war-saxaafadeedku sheegay inay tahay lix boqol iyo labaatan qof kuwaasoo shan iyo labaatan ka mid ah lagu arkay xanuunka dadkan ayay wasaaradda caafimaadka ee jabuuti sheegtay in dhammaantood xaaladooda caafimaad ay ladan tahay dhinaca kale wasaaradda caafimaadka ee jabuuti waxaay sheegtay in xarunta dadka lagu karantimeeyo lagu hayo lix iyo labaatan qof oo loo kuurgalayo xaaladooda caafimaad dhinaca kale waxaa weli taagan xayiraadii dhinaca isu imaatinka ee ay dowladda jabuuti soo rogtay sagaal siciid ayaa warbixintan noo soo dirtay saddex iyo labaatankii bisha ayay ahayd markii dowladdu ay soo rogtay bandow looga hortegayo faafidda caabuqa coronavirus xaafadaha magaalada ayaa waxaa ka jiray isu soco dadka waxayna taasi keentay in booliska oo wato baabuur ay ku xiran yihiin codbaaheeyaal ay gudaha usoo galaan kuwaasoo ku amray dadka inay xaafadahooda joogaan qaar ka mida dadka xaafadaha ayaa v o wda uga waramay sida ay u dareemayaan magacaygu horta waa cusmaan muumin xanuunka waa khatar oo xun yahay laakiin haddana dee annaku allan baan aaminsannahay allana daysilaaliyuu daysilaalista baan ku jirnaa laakiin dadku waa iska yara dhagaadaygiina waa iska yara diideen isilaalistii booliisku wuu shaqaynayaa dadkii wuu la hadlayaa dadkii way ma malqayaan toodan bay wataan dawadiisu aqalkaaga fadhi baa lagu kari laayahay dawadiis aqalkaaga fadhi ayaa lagu keri laayahay magacayga waa xamse weeyaan magaalada baraqaan deganahay cudurkan wallahi magaalada aad buu saafeeyey caalamka o dhan ilaa shanta qaaradood marka hadda dowladda ay ku fiican tahay dad baa weli fahamsana cudurka wuxuu ka dhigan yahay badee waayo caalamka suu wadaarka talyaaniga suu galay isbaan suu galay tali suu galay xoog xoog buu cudurka faafayaa balla inta kaa maqan tahay qayrka maqan tahay layidhi markaa dadoo shicib oo inaka raaliya walaala waa caafadkiina xorta iska fadha xaabadiina magacayga cabdiraxmaan ismaaciil xasan baa ladhahda walaal uu madaxweynuhu udhi amaradii waan qaadanay hase ahaatee tan aqalada fadhiya la leeyahay dee maxaan ku fadhinaa ismaaciil cumar ma wuxuu xukumaahun inta u shaqaysa ka fadhiisiye shaqada mishaarada qaadanaya mise waddanka o dhan dadkan kale ee masaakiinta ee joornaaliye buu waddanka ugu badan yahay waa in ay waxay cunaan ay helaan lacag haddii la waayo raashin xaafadooga loo geeyo xaafadooga si ay u fadhiyaan dee maa gaajo loo fadhini xanuunka goofindaa la sheegaaba gaajada ka daran dhul baan na sugayaa ciyaalkii waxay cunaan bay doonayaan waxay cabaan bay doonayaan annagii waxaan naf nafleydu de waxay cuntay wax cabtay inta uga baahan tahay marka waxaan u baahannahay wax la cuno iyo wax la cabo inaan nala siiyo si aan xaafadaha fadhini gudaha magaalada waxaa jira goobo furan oo dadka muhiim u ah sida goobaha caafimaadka bangiyada boorka isgaarsiinta shirkadaha biyaha korontada iyo kuwo la halmaala dadka ka shaqaynaya goobahaasi waxay wataan baabuur gaari walba waxa uu haystaa warqad ogolaansho ah oo dowladdu ay siisay si ay uga badbaadaan ciidamada ku dhex daadsan magaalada haddaba dadkaan haysan baabuurta waa inay soo lugeeyaan waxaana ay dhibaato ku tahay dadka degan xaafadaha fogfog sida xaafad weynta belbela dadka waaweyn gaar ahaana dumarka iyo caruurta ayaana ah kuwa ugu liita sacaado cismaan waxa ay ka mid tahay hooyooyinka ay arrintaasi saamaysay xididkaana unahayaa xoog baanu soo lugeynay de hooy maxay kala de maxaan samaynaynaa hooy alxamdulilah anaku maalataan hooda xawaash baan hooy halkaa yar ku iibiya sidaa baan usii socodsaaka waasinkana waan soo lugey saamaynta ugu badan ee bandowga looga hortegayo faafidda cudurka waxa uu ku dhacay dhalinyaro haystay ganacsiyo yaryar kuwaasoo ay ka helayeen nolol maalmeedkooda anuu waxaan sameeyaa cunto luulaa layla magacaygana marka cuntada cidhiiri baa nagu noqotay wixii inaa lala babaxsado safari inaa ka dhignageen inaad dadka meel ugu shutay qaataan haa inaa bacag wixii ka dhigo bacdiina waxay noqonaysaa kharash kharashkiina ma haysid anna waxaan ku fadhaysto ma haysto xaaslii baan hayna dee waxaa waxna nagu fadhaysiyo inaanna siiyo waysaahayn inaan deena noo daayo wax ayagaas kaga baxsan imikana firxad bay noqotay wixiis kuma cuni karaya miis waa mamnuuc qabayn baxsi mahayna ma jiro marka bacdaad ugu shubiyoo la orod wala baxsanaya meeshaasina kuma dhex cunaya adoo baco gurida markii la yidhaahdo qudaartii xagee xagee ka heshaan qudaartii iyo xawaashkii wixii qudaartii suuqaan tagi jire maba tago imika halka magayaan ka xiraama qiimaha way isbedilen walaa hilib walaa xawaash wixii ma jirtaa lagu leeyahay adna qiimi waxa ka biirisa ma jirto waxaa ka iibinaysa waa shoomeer waxba haysan iska wada fadhi magacayga waa ismaaciil khadar wallaahi dhalinyaro ganacsi yar iska gaaban haysanay baan nahay xoogaha raislooyin yar iyo waxyaal baa isku noo yar shaqshaqaynayay waxaa weyaan dadkii socsocodkii o dhan baa naga yaraaday iminka waa ka albaabkooda oo naga xidhayin de markaa insha allah kole risiqna waan iska lahayn de risiqeenu baan sugaynaa
laakiin waxaan xoog u rajaynaynaa inuu ilaahay naga soo gaadho ay hore hawshan nooga dhammaato magacayga ou saamaa anakoo ganacsatada basaska ka hadlayno dadkii ku noolaa basaska ah oo jabuuti ku noolaa wixii aan helaynay nolol maalmeed baan cisho haddaan fadhino marka horeba nalama siinayn oo cishadii horean shaqaynay wixii aan shaqaynan baan isticmaalaynay maatahana cidaan dee joogsanay u badna waa leenahay reerana waa leenahay bilaa raashin baa wallaahi ilaa maanta nahay iminka dowladda waxaan ka codsananaa maadaama ay adeegyadii waaweynaayo dhan wada xidhay bal adeegii araaba inay naga soo gaadho ay waxna qabato bal aniga oo maxamuud axmed faarax waa ganacsada jaadka may dadkii marka hore iibsan jiray de iminka uga yaraadin dadkii kolka hore balbilahan baata magaalada haato way kala xidhmeeday dadkii way kala xidhmeen ma intii jaadka iminka suuqa wax iibsadeen ma jirtaba marka qiimihii ma qada dhicsan qiimihii jaadkii inaad dela dhaadhiciyuu ku qasban yahay daadii tahay ma habeenkii sideed waana naaqusaa jaadka sagaal siciid faarax v o a jabuuti